fursimaha madaxweynaha ahna wasiirka amniga wasiirka wasaaradda warfaafinta agaasimaha radio koonfur galbeed sidoo kale madaxda ururka suxufiyiinta koonfur galbeed luul aadan dhammaantiin wariyaasha kasoo qayb galay barnaamijka waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu bacd asalaam waa waan ku faraxsanahay inaan soo gaarno magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay isla mar ahaantaana ah xarunta maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya dabcanna haddaana waxyar aanaan idinka siiyo ururka s w j hordhac s w j waa urur u dooda gabdhaha saxfiyiinta soomaaliyeed isla mar ahaantaana u qareema waxaa la aas-aasay sanadii labada kun saddex iyo tobankii bishii meey xaruntiisa waxay tahay magaalada muqdisho waxa uu ku hadlaa afka gabdhaha saxfiyiinta soomaaliyeed tan iyo intii ururka uu aas-aasnaa waxyaalo fara badana u qabsoomay oo ay ka mid tahay udoodista iyo qariimista gabdhaha saxfiyiinta soomaaliyeed iyo in doorkoodii uu muuqdo waxyaabaha ugu muhiimsan oo aan ka shaqeyno waxaa ka mid ah doorka gabdhaha saxafiyiinta ee dhanka warbaahinta usinaanta dhanka maamulka go-aan qaadashada sidoo kale in gabdhuhu iyo wiilashu ay ay xuquuqaad isku mid ah ay ay ku dhex leeyihiin warbaahinta soomaaliya dhexdeeda dhowr tababar aan qabanay oo caalami ah ururku waxa uu la shaqeeyaa ururada localka iyo kuwa internationalka ah waxyaabaha ururka uu ka mid noqday waxaa ka mid ahaa tan iyo waagaasi wen ifra oo ah brograam aad u weyn oo ay qayb ka yihiin gabdhaha carabta iyo gabdhaha afrikaanka in gabdhaha saxfiyiinta soomaaliyeed markii ugu horeysay sanadkii hore ay qayb ka noqdeen toban ka mid ahna ay ahaayeen dadkii ka faa'iidaystay somali women journalists oo lasoo baray macluumaadyo fara badan oo ay ka mid tahay doorkulahaanshaha warbaahinta markii ugu horeysay waxaa sharaf noo ah in research lagu eegayo xaaladda ay ku shaqeeyaan gabdhaha saxfiyiinta soomaaliyeed inaan ka sameynay guud ahaan soomaaliya south and central soomaaliya baydhabona ay qayb ka ahayd meelihii researchka aan ku sameyneynay anagoo ku hogaaneynay xaaladda ay ku shaqeeyaan warbaahinta gaar ahaana gabdhaha saxfiyiinta dabcan researchkaasi asoo hordhaca sideeda maarso event internationalka ahaa ayaa lagu soo bandhigay magaalada muqdisho nuqulo ka mid ah oo oo waan idiin soo gaarsiin doonaa hadduu eeba idmo isagoo ku qoran labada luuqadood soomaaliya iyo english sidoo kale somali media for janji barnaamij ahaa ayaa waayadii ugu dambeynay aan ka wadnay magaalada muqdisho oo ah in isbedel degdega lagu sameeyo gabdhaha saxfiyiinta soomaaliyeed barnaamijkaasina siyaabo fiican oo noogu soo gabagaboobay wuxuuna hordhac u ahaa barnaamijyadan isaga horkeenayo maamulka iyo gabdhaha saxfiyiinta si loo ogaado caqabada jirto dhowr sano ka hor ma jirin in gabdhaha saxafiyiinta intay intay hor yimaadaan maamulkooda ama maaneejaradooda ay ka hadlaan caqabada haysato iyo dhibaatooyinka la xidhiira guud ahaanba waxyaabahaan kusoo gaarnay magaaladan waxaa ka mid ah barnaamijyadaani qaar ka mid ah gobolada dalkan soo maraynay oo ay baydhabo ay ka mid tahay waxyaabahaan u dooranay waana ku mahadsantihiin sida wanaagsan aad noogu soo ajiibteen dhammaan masuuliyiinta iyo wariyaasha iyo dhammaantiinba laba maalmood oo socon doonaa barnaamijkan maalinta ugu horeysa oo maanta ah waxaa looga hadli doonaa xadgudubyada ka dhanka ah gabdhaha saxfiyiinta sidoo kale berito mawduuc kale a jiro aad u xiiso badan oo ay ka mid tahay heshiisyada warbaahinada usinaanta shaqada salariga iyo dhiirigelinta loo sameeyo gabdhaha saxfiyiinta iyo doorkoodii dhammaan waxyaabahaas waxyaabahaan u wada sameynaynana waxaa waaye in mar kasta uu muuqdo gabdhaha saxafiyiinta ujeedadeena ugu weynna waxaa waaye in la helo gabdha tayale aqoon-yahano ah jaamiciyiin ah doorkii warbaahinta qayb ka qaata maadaama caqabada ugu badan oo aan aan maanejarada kala kulmay ay ka mid ahaayeen aqoonta gabdhaha saxafiyiinta aaday u yar tahay taasaa ugu wacan in lagu aamini waayo hogaanka warbaahinta marka si gabdhuhu ay ula tartamaan ama ay ula mid noqdaan ragga maanejarada ah waxaa lagama maarmaan ah in in ay heerkoodii waxbarasho ay gaarto heerka ugu samaysa ugu sarreysay ee heer jaamacadeed ah tusaale ahaan researchkii gobolada laga soo sameynayay waxa ay noqotay gabdhaha ugu aktifsan ama waxbartay heerkooda gabadha ugu sareysa inay gaadsisan tahay dugsi sare halka wiilasha kala sameynaya su-aalaha la weydiinaayo weshneerka laga buuxinaayay heerkooda waxbarasho ay gaarsiisneed ilaa heer jaamacadeed marka anaga waxaan rabnaa dhowr sano kadib marka riseejo ceenkaas oo kale haddii ay soo laabtaan in aan same aan ka wada noqono waxyaabaha kaloo aan idinku bishaareynayo oo aan qabanay waxaa kamid ah oo si gaara idin xuseyn doono si loo helo gabdhaha saxafiyiinta heerkooda waxbarasho inay gaarto heerkii ugu sarrayso oo jaamiciyiin ah in in gabdhuhu jaamacada ay wada aadaan oo ururka uu ka saacidaayo scholarship waxbarasho oo free ah inay heli karaan waa haddii gabdhihii noogu yimaado magaalada gabdhaha magaalada muqdisho waa ay ka faa'iidaysteen inta sano aan dhisnayn oo afar sano iyo abaf ah gabdhaha ka qalin jebinaya xiliyada soo socda marka idinkana qayb aad ka tihiin waxyaabaha halkan idinku imaanay waxaa waaye inaad waxa ay qabaan gabdhaha saxafiyiinta idinkana aad la qabtaan doorkiina aad qaadataan maadaama aad wariyaal oo uga caansan magaalada ay joogaan oo inta badan wiilada ay yihiin waxaa waaye gabdha ayaguna la mid ah wiilashaas in la helo waaye marka gabdhoo fadhiga ka istaaga garabkiina aan nahay waana waa maadsantihiin dhammaan mas-uuliyiinta sida wacan aad ii dhegaysateen
horta marka hore barnaamijkan wayba barnaamijyadkan uu ku duwayaa barnaamij madaor seminaar oo dad kuwa la barayahay laakiin kan waybu ahaa tabaadul aaraa wal afkaar walaalato in la isdhaafsado fikrada iyo aaraada iyo malahay may wasodi mayni wasodoo lasar laakiin man erlamay leedahay macalimiina nin kooyay macalimiina waa nii sheegaya kan waybuwa meerbaydhaw gabdho dhoogan iyo kureyto dhoogan seeka tacaamulaya wanbarashadii horaadkooda deersanta sida waa ambadada waadada dhiirigidi badan iyo gabdho farxii iyo waybafaday asxaabtiyan sheega maadaama gabdho iyo magudowyaagiin koonfur galbeed wariyaalka rooga waa oo inay gabdhoha ilaas baylayin gadaal badayin laakiin way ku dhimana dhiirigelintii dhibinkii mahay oo may la ahay in la hadlo walansheegadada kuma aragaysan gabdhoe madisis feerada baylayna badaniin eraasa laakiin sadala cisheeni horle dhibaatayna farabaamay gabdho waaladii ka dhegayin dhininkaas ugu dhegayin bi-ada iyo environmentka madaasi iyo ku yoolin saamaxaniyo ka shaqeeya ee ka shaqeeyahay waybuwa dhibce rafaada ka shaqeeya madilaga gabrooriye oo shaqeeya sanadadka qarqamidaraay sikada yalla maray marka hadda alxamdulilah gabdhoda laga daaratay leeyin waa gabdho badan oo tiro badan oo tayo leh ee saxaafada janta way baan rajeeyane hadduu maqfaran si inta kale la abuuro lahaa in lagu shaqeeyo طبعا مدي حكمته ومهارة وضعه لكن كوريبس وفرس لكن لكن قبل تصور بر بوشي والبر يكوشي لنفسي على العالم قبل واحد واحد مهم ديو إلى الرودة ما كادي قبل تل قبل سحقين أن يطلب بوشي والبرس يسو مهم دا سنتان وخصير دورتا ويبا طبعا دو وقدر بيدا ودفلن أو من أفرايجو أبتانسا ويبا جيلا إن الدل دارما gabro oo baradan oo saxaafada ka jiraan aanaamustan lagudu bil oo loo rooga farxiye iyo dabcan meelo badan la maraya asxaabtiye fikradaha iyo aaraada iyo wegan meelaba isdhaafsada ay la aamusnay man kastoo tu uga dheena walaayilinaha ku qaaday contributionka la haway contribution waxaa la jeeda meel aan fikirka la haway walaayila sinaareen waxa shood la jar ee waybu dad asxaabe fikir isdhaafsadahay saasan araga iyadana ma sidii wasalaam calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
s w j farxi iyo nasre iyo xanaan diwaanka dhiirida magaalada baydhabo aan ku oyan waryaalkana gabdhahan xasuusadeen waxay barnaamijka wadaan markii lamaad magaalada baydhabo sheena saas oo kale cumar iyo duul iyo siraaji ina salaamay abshir mandela satra t v koonfur galbeed weli kale umaad nagay agaasimiyaalka idaacado iyo t v-ga oo runtii barnaamijkun iyo laanti on suura galafan sababtoo dadka inta fadhi waa warbaahinkii deegaanka dadku ku howlgalaaya waay marka aan mahadnaga agaasimiyaalka idaacado iyo maylaaraay warbaahinada shalduwan deegaanka kiyaala barnaamijkuuna s w j wada runta eedahan dhawaa anaka faraxsaninka urur saxafiyiinta koonfur galbeed anoo magaasho ka hadalo wasiirka warfaafintana eedan mahadsimin sababtoo ay wasaaradda warfaafinta barnaamijku yaana kaalooyiga kala haytay marka wali rajaay gabdho antii barnaamijkan ku faa'iidaysadaan agaasimiyaalka iyo dafaftaryaalka roogan ee barnaamijka yoona fursadan heli yoona inta meel araay fikrado gabdho ku kooyadoona inta la qaadan hadhawaayan gabdhona meel araay aragtidiyo meel angulaxishoona habantikan marka s w j n wali lana maadaama afar sano shaqee haysan lama jeer bay fursado la siin ku heli deegaanada koonfur galbeed runtii waliba waa wal eedan yaro marka gabdho saxafiyiinta ee koonfur galbeed wali rajaana haddii fursado kale baydhabo ku baxsan iyo helo doonaan oo s w j ku codsadaan waana kula shaqeeyi doona barnaamij noocaase marka waxay ula sirlaanaa adiya nasriin iyo tiimka gabdhaha saxafiyiinta koonfur galbeed waa anti ilgaar aan ka fiiriran waa anti barnaamijyada scholarshipka ada sheegaansi oo kale meelila ku helo naftarsho gabdho qaar aan la shaqeeysan artan barnaamijyadaas ay codsaday marka intaasna waliba sin ku codsadeen iyo niyaad warbaahinta shirdu ee barnaamijka ku qayb qaaday oo wakiilada tvda idaacaddan iyo ciidan mahadsanyiin barnaamijkana wala rajeeyay antii taxadar lana taran doona ciidan mahadsanyiin بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اسمها مدحوينها دولة goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ana wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya Bala Xasan Sheekh Maxamed Saleelay ee guddiga ururka Afrinta dowladda goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya marwaluul oo ka socota ururka ururada bulshada koonfur galbeed Soomaaliya agaasimayaasha idaacadaha iyo telefishinada wariyaasha rag iyo dumarba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرحد وينو إن المانتا إذا كلا سوق يتقلنو فرطان كان برنامج كان سعون دونا لبدا معلمون وإسواء بأولي أمورك شخصيتا هوينتا سوماليات وأن سليا أي ومركي لبعض وإيمان إلي المجالة فإذا بدأ أنت قبل كفاري فريسن كان هو دولة دولة كوفر كالبيت سوماليا فهو إسواء عن لنا إسواء دولة دنيا مجالة شخصيتا هوينتا سوماليات يوفي بكلا لسعودهم sidoo kale waxay farxad weyn noogu tahay maanta aniga iyo ismaa madaxweyneha anagu barnaamijyo badan leh inaan mudnaa iyo qadri badanba u hayno haweenka soxofiyiinta soomaaliyeed wax badan baa magaaladan lagu qabtay jilaaka kala duwan oo inta badan rag ay wadaan laakiin in maanta qayb ka mid ah bulshada soomaaliyeed oo tiro ahaan marka loo tilmaamayo tirada ugu badan urur ay iyagu ay leeyihiin oo suxufiyiin baydhaba ay yimaadaan inaan miisaan badan u yeelno aniga iyo madaxweynaha waxaan u nimido haweye inaan tuusno inaan garab taagannahay guud ahaanka suxufiyiinta soomaaliyeed ee reer koonfur galbeed soomaaliya iyo suxufiyiinta dumarka ah ee soomaaliyeed waan ognahay inay door muhiima kaga jiraan qaadinta suxufiyin wanaagsan iyo tababar wadaadintooda farxiyo gudubiyaha iyo tiimkeeda waxaan leenahay soo dhawaada sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa kasoo qaybgalayaasha hablaha iyo inamada kale oo iyana yimid si ay u qiimeeyaan una weyneeyaan martida sharafta leh oo gobolka magaalada muqdisho iyo maalmaha ay joogi doonaan biidni illaahi tacaala inay si wanaagsan usoo dhaweeyaan waxaan rajeynaynaa labada maalin tababarkan ay hablo bixin doonaan inaad si fiican uga faa'iidaysan doontaan waxyaaba badan oo aan isleeyahay labada dhinacbu ay dareen gelin doonaan inaad halkaan uga faa'iidaysan doonaan teknolojiyada gabagabadina inaan kala soo qaybgalno tababarkiina dabcan sidaas uu ku leeyahay waxaa oo bulshada noogu madaxweynaha ismaa madaxweynaha oo kelmadiisa halkan ka yimaado anaa daqiiqadada oo biidni illaahi tacaala si aan idin dhegeysto bal waxaa tababarka aad ka bixinaysaan ayadna joogo isagana iska tusaxufaada soo dhawo
gudoomiyaha suxufiyiinta koonfurta soomaaliya agaasimaha raadiga dowladda koonfur galbeed saaxiibka sigaaji oo qeyb qalan oo joogo telefishinka qaranka wali kale salaamay dhammaan dadka ku qeyb galay sixnaarkuna maalin maalmood dareera gabdho qobdahay oo kurigii gabdhona inay iska jiraan inta kale martida oo abaabqeybgalay oo ku dareerta nasiye marka hore marka salaamay dhammaan dadka aan sheegay salaanta salaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam idaa farxad ninkeeta inuuna siifurna hulu hiraata walay aragahaya edadiiladaga walay aragahaya tarta oo aan dhahaya gabdhooyi kuweydiya aragahaya inkubuuqata gabdho weydayin kuweydiyaana dhaafay dhowlayraaf sida oo farxiya sheegasi eed iyadana nin farxad geliyas marka hore walina farxad geliyey ini deegaanada wanafowna liin hela dad dhibsho ii dheertee bamuujiya wani liin hela eed iyadana nin farxad geliyas wariyaalka iraaf walay fadayineen ama doorka iyo ku qaadleen horumarka deegaanada koonfur galbeed ama soomaaliya badan doorkiiyo ku qaadeen intii dowladiga kubeedgaarka jareeyey dowladda hadda jarto burburay iyo qubdeen qolilahaa eed iyo dhammaanteeda ka mahadsantiin gaar ahaan waleeg mahadnagay saxaafadda ku shaqeeya deegaanada koonfur galbeed oo muujiyey walqubad badan muujiyey deegaanada iyo horumarada ku dareera muujiyey nabadi iyo horumarka kula shaqeeya dowladda koonfur galbeed yaa wali fadeynayana ee fursadu manoo ku faa'iidayay sidaa ugeedkan uma hadla marka lamaa wali fadeynayana uma hadla gabdho oo gabdho gudoomiyaha ah oo yeelan wadda hool oo firfircoon oo laga dhiirigeliya gabdho sidii kuma nagada badan shaqada dalku ku dareerta dhammaanteed shaqada marka may nagada korto wali nagada korte qof walquraw wali nagada korte qof oo musabar qaado wali nagada korte qof oo howlgalaha ada dhino walba ama qofku qayb qaadadaa u baahataa iniga oo madaxnimada sida hadda liiley agaasimaha raadiya liiley ini leer agaasimaha raadiya hebla ini leer heblow la imxaana sheekada barnaamijka dareera muhiimadda muhiimkaasa usugee oman walina inagadaase ka eeduna handhawaayana waana nafarxad geliyaas bulshada cisimad la dareerta lamada qayboodba koobanta hoob magaleer bilaanlay hoob bilaanlay hona magaleewa meeliishadheraw maabale haddana dabdoo oo waliba markii una fiirini sidii aadki damba laxdhaaf wali feerna kornay wali sidaas ahaato dhibaatada soomaaliya dhigadeeda shaqooyinka iyo dhibaatooyinka ka badan wala ka dhigi gibrohayo iyadoo wali la dareertana inayo rigi markii tillaabo soo qaada waa inayo shaqeeyeen inayo yaalkiyo guryaayeen inishid badiyo maraayeen ini dadaal badiyo maraayeen walaagaston wali muujiyaase kartidiyo leeyigidro hoobiyo kahaan oo jeesidan waliyo dareera wali fadlaana insha allahu tacaala roolum oo dareertay sidiyaal badan sida wasiirka sheegay markii la maadhiya deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan caasida umada kumeel geerka ee baydhabo roolila kaqobda wali fadlaana insha allahu gibro reer baydhabo gaar ahaan ama gibro reer koonfur galbeed walbada ku baradan andhagaagan sidii magalku ku hormarfaden andhagaagan insha allahu tacaala waqti oo kale horbununaqsinagan wali badane gabirtaynta le magaaja unaynu sheegna sida una hagaasimiya haduunay sheegan inay una sheegno xigeen insha allahu tacaala wasaaradda warfaafinta ankamaha nagaya shaqooyinka wanaagsan iyo sadiya awooda iyo sida hooyo dareerta iyo sida unabaninka dhiirgeliya sidii una kuna barnaamijyadu insha allahu yeelaantiya walaahuma dhiifan iyana wali lahaa eedeeda amaahtanta wasiir wali kale la koofaday adowgeedka madaxweynihii dalka ahaa gabdho arag ahayta dadaal badan aha muujiya jagadiioo jeera adig dididaha ku biyo lahaa magacaabisa la koofaday insha allahu tacaala wali kale hanagaday mawduuca wali famaana insha allahu labada maalmood isan siindaree buule inaysan ku fiiridan bal walaysan kumaqan iyo walayhuudi walaysan weelo qortaan wali kala dhamaata siin ku hayaan inaysan wada hadallaan sida oo ajanda hadallaan ka qoray insha allahu tacaala walaala walay shirka ah ku bawan unasa wada jira handhawaayan un oo markaas iyana inqaabilsanta wasaaraddana warfaafinta iyo wacyigelinta insha allahu dooga badiinu fadaw eedi iyadaan ka faraxsana geefrageeka wadahabaraday indiyaara inay dalsho ka shaqeeyaan inay aan ahowsul meeliyadaan ka faraxsana asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu